maalintii shalay roob xoogan ayaa ka da-ay magaalada salaxley oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada hargeysa ee ku taalla waqooyiga soomaaliya roobkan oo ahaa mid weyn ayaa deegaanka biyo dhigay waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux kadib markii danab amba biriq ku dhacday intii ay da-aysay raxmadda alle roobka ayaa ka mid ah nicmooyinka oo allah ku galladaystay addoomihiisa waxaana qof kasta oo muslim ah la gudban inuu allah kaga shukriyo nicmooyinka uu allah siiyey iyadoo ay dhacdo in xiliyada uu roobku da-ayo in musiibooyin ka dhashaan dadka iyo duunyadaba saameyn ku yeesha